wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayna afka soomaaliga iyo suugaanta waxaa ka qayb gelaya axmed faarax cali idaajaa oo ah qoraa dhanka suugaanta ah muddana ka soo shaqeeya kuna soo dhex jira suugaanta kala duwan ee soomaalida waxaa ka qayb galaya oo kale cabdi maxamed xuseen cabdi good oo isaguna ka tirsan telefishinka somaali janal qabtana barnaamij islamarkaana soo saara barnaamij ka hadlaya afka soomaaliga suugaanta iyo dhaqanka iyo xasan dhuxulaab saalax oo ah abwaan da'yar oo curiya suugaan badan oo dhallinyarada xilligan ay aada uga daba dhaceen axmed faarax cali idaajaa waxa uu doodda kaga qaybgeli doonaa qadka telefoonka waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi cabdigood waxa uu joogaa london xasan dhuxulaab saalaxna waxa uu joogaa magaalada hargeysa marka ugu horeysa kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaad inta badan luuqadaha waa la horumariyaa sanad walba waxbaa ku soo kordha waxbaa laga bedelaa waxbaa laga saxaa soomaaligu ma helay fursaddaasi waa su-aasha ugu horeysa oo aan idin dhex dhigaayo aan ku hormaro axmed faarax cali idaaja walaal waad waad mahadsan tahay horta waa runtaayoo af kasta dad kale ayaa dar yeela oo had iyo jeer maaragtay haddii wax lagu kordhinayo iyo haddii la saxayo iyo guddiyo ayaa jira adduunka oo dhan waddan kasta uu leeyahay oo afka ku saabsan af soomaaligu u malayn maayo hadda meel dhexe oo center ah oo laga maamulo ama haddii alla kuu roon yahay laga monitor gareeyaa inay jirto waxaa jiri jirtay waagii dowladdii soomaaliya ay intaysan burburin wax la yidhaahdo akademiyada dhaqanka iyo hiddaha ama akademiyada cilmiga iyo saynska iyo guddigii af soomaaliga oo had iyo jeer isaga markaa hawshiisu ahayd inuu erebixin sameeyo inuu haddii alla ku reeya naxwaha af soomaaliga hormariyo isaga iyo runtii hay-addii la oran jiray xafiiskii manaahijta waxbarashada laakiin nasiib daro sidii burburku u dhacay maanta waxaa weeye waa waa liitaa meel dhexo oo laga maamulo oo loola noqdo oo marjica oo wixii la raba in la saxa iyo wixii la isweydiinahayo ma jirto sababtana waa la garanayaa ciday ka qarsoon tahay ma jirto sida soomaalidu ay dhaqaalaha uga burburtay iyo siyaasadda iyo yani yani bulshaweyntii ijtimaaciga ahayd mujtamacii weynaa oo soomaaliya siduu u kala daatay ayaa afkiina u kala daadsan yahay una kala daatay marka wax gaar ku ah afka ma jiree dib u dhaca weyn oo soomaali oo dhan soo gaaray ayuu qayb ayay qayb ka tahay waa mahadsan tahay waxaan siinayaa cabdi good haye cabdi bismillah bismillah walaal falati waad mahadsantahay idaajaa waa mahadsan yahay laab saalaxna waa mahadsan yahay waana salaamaya haddii aan su-aasha aada la weydiisay dib ugu soo noqdo anigu kolley fikirkayga waxa weeyaan walaal af soomaaliga waxaa tidhi waxma kusoo kordhi karaan oo yacni afafkii kale way kordhayaan horta sideedaba waxaan qabaa aniga af waxba kuma soo kordhaan waxa kusoo kordhaa waa wax aanu lahayn sida technolojiyadda ama erey bixinno unbaa kusoo kordhi karaa ko waxaa kusoo kordhi kara ereyo suuqdiya oo markaa magaalooyinka looga isticmaali karo waayo had iyo jeer waxaa muhiimaddu ay tahay afka miyigu weligiina wuu soo jiray intii la isticmaali jiray ubaa la isticmaalaa wax badani kuma kordhaan marka anigu waxa aan qabaa ha afafka kale adduunka wuu la qabaa soomaaligu inay wax kusoo kordheen ereyo badan oo suuqdii laakiin sidee baa loo ilaalin karaabaa taalla taas idaajaa waan ku raacsanahay inaanay jirin meel dhexo laga maamula laakiin imika nasiib wanaag dee waa tan la furay saddex akademi oo midna ay ka jirto jigjigaa midna jabuuti midna hargeysa marka anigu waxa aan qabaa ummaddu horta marka ugu horeysa marka ay ciseyso afkeeda ee shaksigu afkiisa uu ciseeyo ayuu markaasi sama saameyn ku yeelan karaa inuu afkiisa wax ku soo kordhiyo ilaashado marka waxa weeyaan aniga waxaan qabaa ereyga ah garasho inta la eg bay af soomaalideenu ay garasho u leedahay waxaa jira aan taa usoo qaadaya ereyo fara badan oo kumanaan dhaafay oo af soomaaliya oo garasho la-aan awgeed aynu u doonanay ama u amaahanay af kale luqadihiisii kasoo amaahanay marka haddii aanay jirin waa halkaa idaaja anigu aan ku raacsanahay center laga maamulo ama akademiyad laga maamulo af soomaaligu haddii aanay jirin afkani wuu iska idlaanaya haddii aanay ummadda u dhalatay cisaynin afkani wuu iska idlaanaya waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xasan dhuxul laab saalax haye waan salaamayaa idaaja iyo cabdigood horta afku ama af soomaaligeenu waa hantida keliyaata ee maanta ka dhexeeya dadka waxaan qabaa in uu burburay oo aanay jirin cid daryeesha ma jiro wakaalado u qeybsan oo afkii maanta maxay aday daryeesha dadkii afka qaniga ka ahaa ee hodanka ka ahaa ee naxwihiisa iyo ereybixintiisa iyo wax keeni lahaa waktigan xaadirka ah waa dad iska galaabsiiyey ama maxay aday dhamaadayba inta joogtaana ma awoodo inay af soomaaliga isku dada inay horumariso noloshooda gaarkaa ayaaba laga yaaba inay ciriid ku jirto marka afku wuxuu magansaday xaalad cayreed inta uu afkeenuna heerkaa taagan yahay ummadda qayb baa banaan markaa qaybta ummadda banaani waa in ka go-an dhaqankooda hidahooda iyo ho- horumarkooda waxaan waxaan jecelahay falastiinay marka la doonayo afka in la saxo ama afka in maxay ahayde waxa kusoo kordhay iyo waxa ka dhacay aan laska afkarto inay jirto hay-ado iyo wakaalado waxaa tilmaami karaa iminka ma belihiin ba dad isxiqaamay oo af soomaaliga maxay ahday waxa laga yaabaa inay yidhahaan bal wax ka saxa iyaga laftigooda waxaa laga yaabaa haddana in ay u baahan yihiin ereybixino iyo maxay ahday bultida laftigeeda iyo ay gees ka joogaanba waa mahadsan tahay Een, waxaan siinayaa axmed faarax cali idaajaha idaajaha suugaanta soomaalida aad baad u aruurisay aqoon badanna waa u leedahay Een, dabcan een, muddona waa kusoo jirtay suugaantu qayb intee la-eg ayay ka qaadataa luuqadda bulsho walba ah Eh, runtii luqadda iyo suugaantu waa wax isku maran oo laba lagama dhigi karo oo lama kala sooci karo sababtu waxa weeye suugaan fiican waxay ka timaadaa af fiican oo la yaqaan marka labadoodu waa iskaabahayaan weeye suugaantu haddii ay dhumuc leedahay oo haddii alla kuu ron yahay milga leedahay afka laftiisa ayay kobcisaa oo korisaa oo baalgelisaa marka ayaa afkiina kabcaya suugaantiina kabcaysaa laakiin haddii macnaha uu afkii uu liito suugaan fiican ma soo baxayso haddii suugaantii ay liidato sababtuna waxa weeye mar walbana waxay la liidanaysaa waxa weeye waa afkii baana la aqoon marka dhibaatadu halkaas ka imaanaysaa waxa weeye waa wax laba a ma ah waa wax mida saan qabo suugaantuna waa badan tahay dee waxa weeye ama waa waa waa maanso ama waa qoraal oo sida sheekooyinka oo kale ama sheeko xariiro ama waa maah- mahmaah weeye waxaasi waxa weeye wixii ilaa maantay saan arko wixii hore un baanu haddii alla kuu roon ku raaxaysanaynaa mooyaane wax cusub oo hadda noo soo baxay oo yani ama ama ama buug ku qoran ama ama meel inoo yaala ma jiraan marka waxa weeye afku markuu daciifaba suugaantuna waa daciifaysaa soo baxaysaa hadday hees tahay hadday gabay tahay hadday geeraar tahay hadday sheeko tahay hadday qoraal tahay midda kaloo aan rabaa inaan ere- ere- ereg ka idhaahda waxa weeye afka afka wax kuma soo kordhaan waxna kama dhacaan Eh, afka runtii waxa weeye af kasta wuxuu leeyahay bulsho ku hadasha bulshadaasi nolosha ay yani ay nooca nololeed ee ay raacday ama ay ku nooshahay haddii alla kuu roon yahay ayaa maaragtay eh, eh, ayaa afkuna yani eh, qayb ku leeyahay marka waxa weeye haddii aad raacato aanu ahayn inagu raacato aanu ahayn xoro raacato waxaan ugu badan oo aad aan u naqaanaa waxa weeye waa dhaqanka miyiga iyo xoolaha Eh, laakiin baabuurta iyo alaabtooda iyo mashiinka iyo yani waxaa la yidhi baabuur kastaa wuxuu leeyahay kun magac waxaa kaloo isna kun magac la hasha geynaa ama ratiga inagu ratiga waanu naqaana magacyadiis waxaasoo dhan waa naqaana laakiin gaariga haddii la furfuro waxaan u baahannahay magac cusub oo aan u bixino oo sidii matalan oo kale matoorka oo kale guddiga af soomaaligu u bixiya dhaqaatiya inkastoo inkastoo uusan hirgelin ereygaas laakiin dhaqaatiya waa yani exactly waa macnaha uu sameeyo matoorku marka waxa weeye had iyo jeer waxaa loo baahan yahay afka ereyo cusub haddeeraa waxaa kusoo kordha faransiiska iyo ingiriiska maalin alla keeno ereyo cusub baa soo gelaya meel kasta ha ka soo galeen ama ha loo sameeyo ama erey kale ha looga soo amaahdo marka waxa weeye waa lagama maarmaan waa mahadsantaha idaajaha waa usoo noqon doonaa tan ku saabsan xoolaha iyo baabuurta waxaan siinayaa cabdigood suugaanta iyo af soomaaliga horta walaal een, afku waa waa waa een, een, afku waa magacyo la isku xidhay anigu waxa aan qabaa marka ay noqoto dhaqanka waxa halkaa ka baxay af soomaaligii kii lagu hadli jiray iyo imikaba waa jiraan oo rag cudooni way jiraan oo rag af soomaaligii hore yaqaanaa way jiraan waxa meesha ka baxay maaha af baa lagu gebyaayo waa dhaqankii aqoontii wixii lagu gebyaayey ereyada aqoontii lagu gebyaayey baa meesha ka baxay aqoonteedii ereyadii way jiraan laakiin dadkii yaqaanay waayo magaalaa la wada yimi waxa weeyaan marka aqoontii dhaqanka deegaanka markaaynu ka hadlayno hadday noqoto bul- yacni waxa aad la nooshahay ama ha noqoto dhir ama deegaan ama magaraysa xoola dhaqmaatina wixii aad dhaqanka u lahayd ereyadii lagu oran jiray baa meeshii ka baxay mar haddii ay ka baxeenna waxa soo gelaya inta yar uu yaqaanee suuqdiga ah inuu ninku soo bandhigo kow ereyo cusub kuma soo kordhaan afka laakiin ereyga isticmaalkiisii baa la bedelaa bal u fiirso iminka ereyada suuqdiga ah oo dhami mid waliba waa af soomaali midna waa cusub la yimi ma jiro laakiin isticmaalkii loo yaqaanay baa la bedelayaa marka waxaan qabaa qofku marka uu barto dhaqanka dhaqankuna waa maxay maaha keliya inaad deegaanta iyo waxan barato waa inaad ifan xitaa nolosha qaybaheedii faraha badnaa ereyadeedii barataa marka uu qofku ereyadii bartaa buu isku xidi karaa marka waayo qof wal oo bil aadaniba waxa uu soo gudbin karaa un waa inta fekerkiisa af soomaaliga uu ka yaqaano fekerkan uu qofku doonayo inuu kuu sheego inta erey ee af soomaaliyuu ka yaqaanaa unbuu soo gudbin karaa nin baa boqol ka yaqaano oo boqolkaa erey kusoo gudbinaya nin baa labaatan ka yaqaano oo labaatankaa kusoo gudbinaya marka meesha waxa ka baxay maaha af soomaaliga ee barashadii dhaqanka iyo deegaanka ereyadii ku haboonaabaa ka baxay dabadeedna waxa weyaan afkii baa yaraanaya markaa Waa kugu Marka soo afka- noqon doona.
afkani waa afkan lagu hadlayo una waa soo gudbinay waxa meesha ugu muhiimsani waa barashada dhaqanka waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa een, xasan dhuxul laab saalax af soomaaligu markaaynu doonayno af soomaaliga inaynu ka hadalno suugaantu waa labeentii af soomaaliga murtida ku duugan afku waxa weeyi waxa keliya ta ean isku raacsannahay in awoodda afkeenna wax bandhigaya uu yahay siduu u lumay iyo siduu maxaa ahayd u hagaabayo kama hadlano laakiin su-aasha aada weydiisay markaan tix raaco afkii waktigan inuu luuto layskuma hayo in dhaqankii dad badan oo aan aqoonteeda lahayn jiraan layskuma hayo laakiin waxaa laysku hayaa hadiiba wax lagu soo kordhiyo ama suuqdi ha ahaado ama eribixino kale ha ahaadee miyaanay noqon karin wax af soomaaligii u kordhay miyaanay banaanayn in la dhiirigeliyo ereyada lasoo kordhiyey miyaanay habooneyn in wixii markaasi bulshadani ay wada lahayd ee afka ahayd cid kasta oo taageerta oo maxay ahayd afkii u heeraysa in lagu taageero waktigan xaadirka ah dadkeeni miyiday kasoo hangagaareen magaalooyin bay yimaadeen qaarkood qur bay sii galeen qaybta ugu muhiimsan ee afkii iyo suugaantiiba dhaawacday waa taa waxaa laga yaabaa hooyada maanta lix iyaa la dhashay inaanay af soomaaliga si fiican u aqoon dalkii ka tagtay qurba tagtay ilmaheegi muxuu noqonayaa markaa waa mahadsanta marka af soomaaliga mushkilada haysataa ma aha suugaanta ayaa sidana ereyaa la soo gelinaya waxa weeye waktiga iyo xaalada kolba jirtaa bedeshay
waa mahadsan tahay een, waxaan rabaa idaaja inaan hal su-aal weydiiyo oo haddaayna ku jirtay een, waxyaabihii uu ka hadlay ahayd isbarbardhigga xoolaha iyo iyo- iyo iyo gawaaridoo kale waa runoo dadka miyiga waa ka yimaadeen magaalo ay yimaadeen wiilka soomaaliga ah ee labaatan jirka ah ama soddon jirka ah ee maanta jooga soomaaliya ama adduunida kala joogaahi marka aad xoolaha ka hadasho weliba aad soomaali uga hadlayso waxaa laga yaabaa inaanu fahmin soo ma ahan marka suugaanta cusub ee ama gaariga ka hadlaysa ama diyaaradda ka hadlaysa ama dhaqanka magaalada ka hadlaysa inay tahay midda hadda wajahaysa dhallinyarada een, een, een, een, een, da'da yar oo ay tahay suugaanta cusub midda keliya ay soomaaliga uga faa'iidaysan karaan falastiin waxa weeye horta waa runtaayo waxa weeye xilli xilli yani yani loo boobi karaa ma jirto dadka maanta noole waxay leeyihiin noloshooda iyo fakarkooda iyo habka ay u nool yihiin kuwii shalana ku- teedi bay lahaayeen laakiin iyadoo sidaas ah ayaa haddana ummaduhu waxay sameeyaan labadii generationkii hore oo waxaan curiyey iyo generationkan dambe oo reer magaaloobay in la isu soo dhoweeyo runtiina waxyaalaha anigu aan isku dayo markaan barnaamijyada samaynaya waa waa waxaa weeye waxaa weeye inaan dadkan dhallinyarada ah oo maanta jooga inaan u macaaniyo ama u sharxo suugaantoodii sidii ay ahayd iyadoo aan ugu sheegayo af ay garan karaan ee aan ahayn af maaragtay adag taa waa taa waa waa waa jirtaa Eh, waxaa ka soo qaadaa hadda haddii la odhan lahaa shakespeare oo kale eh, iyo axmed shawqi oo masari ahaa yani iyo iyo emrol qayskii ka horeeya oo jaahiliga ahaa saddexdoo waxa- ama carab ama Ing- ama eurubian bay ahaayeen waxa weeye suugaantoodii iyo gabayadoodii iyo waa la baraa ciyaalka waa yani waxa weeye iskuullada lagu dhigaa jaamacadaha lagu dhigaa weli waa la darsaa shakespeare shan qarni kadib marka waxa weye inaguna waxa weeye cali dhuux iyo sayid maxamed cabdulla xasan iyo cali jaamac habiil iyo ninkii la oran jiray salaan carabe iyo faarax nuur yani inaan inaan inaan yani haddaan idhaahno baabuurka ninkaani haku haku mashquulo keliya wuxuu noqonayaa qof aan aan lahayn jirid iyo ruut meel uu ka soo jeedo qof aan ahayn buu noqonayaa wuxuu ku faanana ma jira beri innaga waxa weeye suugaantaas reer miyiga ah oo quruxda badan weeye waxa adduunku in badan inagu kuunyey oo inagu gartay weliba macaahidda waaweyn oo yurub iyo america yani suugaantaas yani wax la aqoonsan yahay oo waxa weeye haddii alaku randis inoo ah waxaabaan idhaahda anugu waxyaalaha keliya oo aan bani aadanka kusoo kordhin haddaan soomaalinahay waan ku faani karayna waa suugaanta soomaalida gaar ahaan maansada soomaalida weeye ayaan idhaahdaa waa mahadsan tahay waxaan siinayaa cabdigood suugaanta iyo casriga marka la fiiriyo kale wiilka labaatan jirka ah ama soddon jirka ahee maanta joogaahi marka adoo raba gabar inaad ammaanto aad geed iyo xoolo aadda ama aad dhul aadda waxaa laga yaabaa inuu kula yaabuu ku yidhaahdo waxaan u haystay inuu gabar ammaanayo maxaa geedka iyo dhulka u geeyey marka in suugaantii iyo casrigii laysqabadsiiyo see u aragtaa falastiin waad mahadsantahay waa su-aal aada u wanaagsan oon rabay runtii inay ku barnaamijka soo gasho horta waxaad ogaataa waa qodobka imika su-aasha aad sheegtay haddaan sideedoo raaco oo waxaad soomaaliga dilayba anigu dhinac kalaan qabaa marba haddaad inankii intaad wuxuu dhaqanka u lahaa u khafiifinayso oo aad doonayso inuu si khafiifa u sameeyo tii horaad ka tagtay oo aad wax adag ku tilmaantay kun boqolaal kun oo sannadood bay sidan usoo ahayd waxa ka habboon inaad inanka barto dhaqankiisii ma aha inaad u khafiifiso casriga mar haddaad casrigii soo gaadhay waxaynu ka hadlaynaaba oo casrigan inaynu dabaqabanno suugaantiina qadiimka ahayd laakiin haddaad casrigii la falgeliso suugaantii qadiimka ahayd halkii baad kaga tagtay waxaad u fudaydaysoba inaad wax yaroo fudud ku tusto hadda u fiirso marka anigu waxaan qabaa aniga adiga idaajaa oo dee magareetay generationka igama horeeya ah waxay nagu soo gaadhay siday ahayd kan iga dambeeyey kan nool ee qurbo tegayna waxaan kusoo gaadhsiinayaa siday tahay inuu u fahmo ilaa si ka qurux badani ma jirte haddiise ereyadii sayid maxamed cabdulla xasan iyo sida u gebiyayo raago ogaaso nimanka uu soo sheegay dee iminka idaaja faarax nuurle cali jaamacabille cali dhuuxle ismaaciil mirale raggaasi siday usoo gebiyayeen waa sida nimanka aan u aqaano kanna waa inaan u baraa sidaa ereyada iyo dhaqanka si aanay u limin suugaantii haddii se aan khafiifiyo oo reeri waxaadan khafiifibay dhaqankii laakiin laakiin laakiin cabdi goodow marka aad fiiriso aniga iyo adiga iyo idaajaa iyo xasan oo hadda dooda ku jira iyo caruurteenni ma isku suugaan aanu qaadanaynaa adiga iyo aabbahaa ma isku suugaan baa haydee soo aabbaha kamaad soo dhaxlin oo tan kumuu soo barin marka waa inaan anna siduu aabbahay ii baray iyo adeerkay iyo raggii mutacalimiintaha sida ii baray waa inaan anna kaygan u baraa waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xasan dhuxulaab saalax haye xasan
marka waa su-aal habboon in casriga iyo laiswaafajiyo suugaanta waxay u baahan tahay maskax durugsan oo caafimaad qabta iyo garasho xeel dheer macnaheedu maaha inuu ninku toddobaatan jiray oo uu af soomaaliga ku hadli yaqaano dadku af soomaaliga way ku wada hadli yaqaan waxaa jira dad badan oo da ah oo suugaan doona inay saxaan oo aan wax badan ka garanayn berigii horena af soomaaliga wuxuu lahaa faafreeb faafreebkaasi maanta ma taagna waxaa lagu faafreebi karaa marka la hayo dad aqoonteeda ilah in la iswaafajiyo laakiin casriga iyo suugaantu waa wax muhima dadka iminka cabdigood wuxuu yihi wax maxaa heday ma waxaynu ukhafiifinaa oo dadki ma fahmayaan cid u fasirta oo fahansiisaana ma ma jirto oo anuu ma arko gadhka lagama eegiyo cirada guudka kaga taale in hadduu gabaan hadal ka yahay wuu gagabiya hadduu ninku toddobaatan jiro hadduu sideetan jiro hadduuna wax badan ufaa'iideyn karayn waxba mushkilad markaa maaheede ma arko anu in wax badan saxmayaan laakiin waa in la helaa marka la doonayo in la saxo akademiyado iyo wakaalado ka shaqeeya suugan dhaadhi dhaadhi oo kale laakiin waxaa muhima waktigan in dadka loo khafiifiyo oo af soomaaligii la yaqaanay ee qof weliba fahmi karay lasoo bandhigo laakiin haddii qofku soo bandhigo af soomaali la fahmi kara oo la yidhaahdo maxay da waa suuqdi waa sidan adi bal wax soo kordhi qofkan le waxba waa suuqdi waxani isaga waxaa keeno waxaanaanu keena ha yidhahdo ha ha xasanow dee kollay dooda waynu iska yara fududaysanayna waxaa jirta war horta marka ugu horeysa markaynu suugaan leenahay suugaantu khafiif ma leh suugaantu waa suugaan maanso waa maanso dhaqanna waa dhaqan wixii soo baxay ee aanad ahaynee tiknolojiyadii erebixinta inay kaaga habboon yihin waxa weeyaan marka aad khafiifiso ee aad tidhahda kan aanu khafiifinayaa miyaanay ka qurux badnayd inaad barto maya waayo aniga cidi imay soo khafiifin adiga kuumay khafiifin siday ahayd bay nagu soo gaadhay waa siday boqolaal kunoo sannadood ka hor ahayd laakiin markaan idhaahdo casriga already waad ka tagtay dhaqankaagii waad ka tagtay oo casrigaagii baad gashay number one number two sidaan aan u fahmaye aniguba maalintii aanina ka yar ahaa maan fahmaynin daraagowgaas iyo cali jaamcabil gabayadiisi laakiin markii ay dacweyntu ii sharaxday ee ayay igu kaliftay inaan dhaqankaygii barto oo aniga sidaan u hayo adigu aad sidaan u hayso laakiin wuxuu leeyahay xasan cabdi oo wuxuu leeyahay hadde da'weyntii sharxiisa aanba jirinba soo maaha xasan way jiraan walaal eeg ummadii may dhammaaninoo kumanaan baa jira waa waasan tahay hayo idaaja idaaja dadka dadka sixi kala maanta waxaa ka mid ah axmed faarax idaaja Oh, hadda meesha waxay dooda waxay joogtaa af soomaaligii dadkii sharxi lahaayoo gudbin lahaa ayaa aad u yar cabdina waxa uu leeyahay suugaantu khafiifis male waa in sideeda dadka loo gaarsiiyaa maxay tahay adiga fekerkaaga Ee, waxaan rabaa inaan erey ka- erey- ereyga ka idhaahdo khafiifinta anaa keeni baan u malayn macnaheeda aniga waxaan u jeedaa khafiifinta ma aha in laga qaado nuxurkii gabayga soomaaliyeed ee hore si si loo fahamsiiyo ku- da- dadka cusub waxaan u jeedaa waxa weeye in la sharxo in la sharxo maxaa yeelay sharxu mar walba yani gabay kasta oo adag sharax sharaxiis haye en haye cabdi good ma muuqataa Walaal, in loo adigu- baahan yahay suugaanta in la yaro jilciyo dhallinyarada waktiga la gaarsiiyo luuqad ay fahmi karaan walaal falastiin waxa weeyaan Ha.
ma in la sharxo ilaa aniguba maan aqoonina waa la ii soo sharxay eeg aynu kala saarna khafiifis iyo sharax wixii sanadaha hore jiray in ilmihii loo sharxo oo humaagii laga sameeyey ilaa waxan waa humaag raace humaagii ninkaa gabayaagii uu boqol sanadood ka hor sameeyey waa inaan inankan u sharaxdaa si uu humaagii u barto waan ogolay taa waa sax ilaa anigu wax lama diidi karo ma garata wax lama sixi kare laakiin haddaad khafiifiso olready adigaa dhaawacayba qorayba markaa afkii iyo dhaqankii waxaa jirta imika marka uu faarax nuur lahaa markuu lahaa bowraad afkii laga qanfilay qabarro hooseeyo qusul oodan shabeelle isku qubay qoobad iyo xeelo qullaad iyo kul bowraad afkii laga qanfilay qabarro hooseeyo maaliga doqon ba halkii lagu qatali qoorta soo dhigana maaliga midileeqasha laygu qali doonaa intaa aniguba sidan imika inanka yiri u haystay baan u haystay markii la ii sharxay humaagii baa la i tusay horta waxaynu ka hadlaynaa maaha waa dhaqankii ummadda dhaqanka markaad khafiifiso shaarkii aad lahayd baad bar jeexday in loo sharxo inankan oo erayadan uu garanayo loogu sharxo kuwaana la baro si uu u haystaa adduunkao dhan bay ka dhacdaa way ka jirtaa hadda u fiirso oo wax cusub aynu soo saaraynaa ma jirto afna wax cusub kuma soo kordhaana isticmaalkiisun baa la bedelaa aqoonta nin weliba uu u leeyahay afka ayuunbuu gudbin karaa baan ku yidhi waa adigan arkay imikoo boqolaal nin oo yaryar baa wax samaynaya ma garanayaan dhaqankii iyo bay-adda iyo jacayl bay ula carareen oo jacaylkiiba candadooleen taasoo kale waa waxyaabaha dilaya maansadii raggii hore hadda u fiirso waayo haddaanay humaagraac lahayn oo aanu haynin waxaan ereyada ku isticmaalan iyo ku haboon iyo qodobku qaadanayo iyo xadafku qaadanayo wixii waa khafiifiskaasoo dabeedna waa kuwa lumay khafiifisku waa waxaan aynu ka wada hadlayna maanta inaynu cudayno laakiin maaha inaynu isagii maanta dhallinyaradii in idhaahdo waa laydii khafiifinaya loo khafiifin maayo humaagaasaa sidiisa loogu sharxaya in loo sharxo waana golay laakiin haddaad khafiifiso de maxaad markaa cudaynaysaa waa mahadsan tahay haye xasan suugaanta anuu madihii ha la khafiifiyo oo cabdigood waxaad moodaa in uu een, si qaldan u fahmay halkaasi anuu ujeeda ahaan waxaan ka hadlayaa een, siduu idaajaabaan fikirkiisa ku raacsanahay in suugaanta dadku ay fahmi karaan een, lasoo bandhigo iminka cabdigood oo kale saaxiibkay wuxuu yidhi ma sixi karo suugaanta iyo afka midna haddana telefishon buu een, af soomaaliga een, barnaamij ka sii daayaa isiraaca afka soomaaliga ku saxo anuu tala ahaan waxaan kusoo jeedinayaa intuu cabdikolbe hees ku mashquulayo inuu idaajaa iyo dadka suugaan dhaadhiga ah ee af soomaaliga wax kusoo kordhin karaa barnaamijka kusoo casuumo oo halkaa lagu gorfayo dhalinyaradu halkaa wax badan ka faa'iido isagana dadka abaal bay ugu haynayaan nimanka odayaasha uu kusoo casuumay suugaantii iyo af soomaaliga inay kordhinayna abaal baa looga haynaya waa mahadsan tahay laakiin hadday noqoto midi midinka daagxaajadu oo maxaa yeelay aan si mug weyn aan wax looga hadal anigu waxaan u arkaa suugaan afmiishaaroodadeeda uu yahay oo ruux ka oodani garab maray ujeedada waxaan fikirkayga caafimaadka qaba ku tilmaamaya in haddii la doonayo af soomaaliga in la saxo in haddii la doonayo in suugaanta lagu soo celiyo shirayskii iyo miisaankii ay lahayd in la baadi doono dadka wax tari kara waa mahadsan tahay en waxaan rabaa idaaja inaan siiyo waxaa la yidhaahdaa dadka guud ahaan caalamka ku nool waa toddoba bilyan laba bilyan oo ka mida waa dhalinyaro dhalinyaradaasi meel ma aha soomaaliga oo keliya luuqadaha guud ahaan caalamka waxaa moodaa in dhalinyaradu ay si u jiidaan oo ama ha noqoto suugaantoodii inay dadku haddana kala qeyban yihiin oo dhallinyaradana suugaan ay leeyihiin da-da hoose iyaga laftirkoodaa sii kala baxbaxa marka ma isleedahay soomaaliga hadda heesihii hore marka laga soo tago kuwa cusub waa kuwo quseynaya dhalinyaradii loogu talagalay ee aan ahayn kuwo adiga ama cabdigood ama qof kaloo la da ah ama anigaba na quseyn kara
waa runtaa horta meesha waa ku jirtaa waxa weeye adaayaan sheegayo waxaan idhi da' waliba dhadhankeeda ayay leedahay laakiin macnaheedu ma aha in yani jaantaa rogan ay noqoto carruurteenna aan ku sii dayno dhaqamo kale macnaha iyaga oo dhaqanko kii kale oo raabkii iyo muusigii iyo haddii aan ku wadnahay dhagle iyo iyaga wada leh ayaa haddana waxaanu bari karaa midkan cusub kii hore ayaanu haddii alla ku royahay aanu usoo dhoweyn karaa waa saan ka hadlayay laakiin ma oran karo ilaa wa ilaa muusiga anagu aan jeclayn iyo maxamed saleebaan iyo haddii alla kuu ron yahay maxamed axmed iyo raggii ahaa waktigoodii iyo qaraamigii iyo ilaa wa ilaa waa inay macaansadaan dhalinyaradu ma oran karayno sababta waxa weeye dee kuma ay kuma kuma ay dhaqmin ama ma joogaan ama kuma noola dhulkii yani arrimahaas iyo heesahaas ay ku soo baxeen midda kale aan sheegaya waxa weeye horta waxaaba alla ku sahlay waxa weye wixii hore inaan iska iimaansano maahe hadda aad bay u yar tahay lama gabiyo hadda waa la heesaa inta badan laakiin dadku gabay u yaqaaniin nasiib wanaag marka afkii baa isbedelaya soomaalidu ama waa gabi jirtay ama waa geeraari jirtay ama waa heesi ama waa jiiftay tirin jirtay ama hees bay tirin jirtay afartaas siyood baa wax loo samayn jiray buraanburku waa hees heesaha geelu waa hees caydu haddii ala ku cayaaraha dhaantada waa hees waxaasoo dhan waa hees laakiin saddexdaas ayaa raggii waaweynaa yani wax ku tirin jiray saddexdii maanta waa sii gabaabsi weeye yani waxaa yani hees dheer oo haddii alla ku reeyahay qofkii tiriyey markuu akriyayo uu ku xiiqo mooyaane wax kale oo badan oo haddii alla ku reeyahay maanta miiska saaran maba hayno marka waxa weeye iyada oo aanaan khasab iyo iyadoon san ahaynba ayaaba iska noqonaysaa midaan dambe oo dhalinyarada ayaana qaadan doonta haye cabdigood mau aragtaa dhalinyaradu inay suugaanta iyo afka soomaaliguba ay xoogi doonaan sida hadda idaaja uu leeyah u leeyahay dantaaba keeni doonta walaal horta waan anigu waan qabaa waxaan jeclahay dooda hadday bersona inaga noqoto waa yaro mashaakilo way leexanaysaa oo kala jawaabi maayo anigu ereyadii laabsaalax laakiin wuxun baan doonaya inaan galo ha anigu rajo weyn baan ka qabaa waa mid waan ku raacsanayay nimankan dee asxaabtan aanu doodayno in dadka loo sharxo anigu maan yaana la sharxin hala sharxo laakin yaana la khafiifinin waayo sidaasay miilge ku lahaayeen khafiifiska waa taa maantayna dishay waxaa jirta walaalo bulshada nin waliba meel buu kaga haboon yahay waxa la isdhaamaa waa ku dhaca may fahanta walaalo waad arkaysaa maanta bulshadii soomaaliyeed meel kastay joogto qabyaaladii way ka yaraatay barnaamijkaysi raaca wuu galay oo hees iyo dhaqan baa laga hadlaya inta badan markaad imika eegto falastiin haddaynaan isla tiraynin ha waan qabaa anigu waa jiraan rag imika waxaa jira weersamaa jira waxaa jira nimanka da aan aqaano waxaa jira yuusuf shaacir baa jira cabdiraxmaan abees baa jira rag cudoon oo yaryaroo ragga hore la dhigayaa way jiraan laakiin waxaa dilay inta aan af soomaali garanaynin ee docaha kasoo yani eeg sugaanta waxay noqotay imika business inuu nin walba intuu wax iska qoro uu keeno taasoo kale way dilaysaa laakiin anigu waan qabaa haddii la istaageersado oo ka wax yaqaana waxba ma sixi karo ma odhano intii itaalkayga a waan sixi karaa laakiin haddii loo sameeyo goobo dhaqaale la geliyo oo dawladahan imika soomaaliya kala qoqobay ay nin waliba ma garanaysaa inay akademiyadaha la furay lagu saxo way jiraan rag gabayaya ha imika waa heesu wax socdaa oo ah ma garanaysaa sanbaba meel iga booday iyo waan ku jecela iyo sidaan aan ahay iyo jacayl xisaabaad baa socda laakiin raggii gebiyay way nool yihiine in kulama loo qabto oo lasoo saaro oo haddii bidankeeda yahay la carbiyo waan ka qaba anigu rajo weyn aanu af soomaaligu sii dhiman doonin haddii imika bilowgiisii buu taagan yahay aan la gaarin midda labaadna waan kugu darayaa ummadi marka ay qaxdo waxaad daba qabata intay ka qaxday ummadi markay qaxdo afkii weli ummadii waddankiibay joogtaa waa lagu badan yahay waddanki waa la wada joogaa rag waa joogaa waxaan anigu leeyahayun waxaa yani inagaan cisaynaynin afkeenii bulshada soomaaliyeed afkeedii ma cisaysan lo af cali sugullah hore wuxuu yidhi af qalaad aqoontu miya haddaynu cisayno oo karaamo u yeelno oo barano afkeenii iyo dhaqankeenii rajo weyn baan ka qaba af soomaaligu inuu soo noqonayo oo inanka aan loo khafiifino la baro ereygii hore laakiin loo sharxo macnihiisii si uu u barto sidaan aniguba kusoo barta adigu kusoo bartay kusoo barteen waa mahadsan tahay gabagabadii aan joognaa hal hal su-aala idin siin doonaa waxaan rabaa inaan laab saalax toban sano kadib soomaaliga maxaa isbedelahoo ku dhici kara tan kaleen raba inaad ka hadashana waxay tahay maxaa xal u aragtaa si soomaaligii suugaantii hore dhallinyarada cusub layskula wada jaan qaado oo aan qolana looga tegin kaalintii ay u baahnayd waa laba su-aaloodoo kala duwan marka adoo soo koobaya horta toban sanadood kadib iyo af soomaaliga horta waa saadaala anigu waxaan qabaa in af uu helay rajooyin iyo ididuulooyin fara badan dad fara badan oo suugaantooda culus tahay oo af soomaaligoodu qani yahay ayaa nool oo maanta oo taariikhdu marasa labadii kun iyo afar iyo tobankii iyo sagaal iyo sagaashankiiba isku haybad maaha suugaanta soomaaliyeed wakti waxaa jirtay iska daa wax kale heesihii dib loo qaaday uun la suureyn jiray oo la kubiyin jiray maanta laakiin tayaday doonaanba hala ahaadaane dadka jooga waxay isku dayeen inay waxay leeyihiin soo bandhigaan oo wax cusub kusoo kordhiyaan waa guul cidda sixi kartaana waa inay noqotaa cid godadkii kala garanaysa oo waxani jiifto iyo baarcadde ciddii kala garanaysa laakiin cid aan kala garanaynin horta sixi mayso waxaan ulaso weynahay inuu af soomaaligu halka uu taagan yahay toban sano kabacdi kasii shislaado waa sidaan fikirka anuhan qabo sida kaleeta iskula jaan qaadi karaan faraq weyni uma dhexeeyo oo waktiga iyo casriga iyo xilliga ayaa keenay in af soomaaligii labeenta lahaa oo yaraaday mar kasta af soomaaliga intuu leegingani suugaanta leekaanasaa haddana waxaa jira dadaalo fara badan oo dadka qaar ay samaynayaan oo suugaanta waktiga in la dhex jooga kuwaa laftigooda waa in la taageeraan anuu qabaa laakiin in la mooraljebiyo oo maxay heday waxaana ahayn horta ma qabo waxaanan jecelahay oon aada ugu mahadnaqayaa asxaabta barnaamijka igala qaybgeli karta de ahaan waaan filaya cabdigooda idaaja inay siman yihiin waa kuwii wax sixi lahaa axmed faarax idaaja barnaamijyadiisa anu aad baan u dhageystaa waxbaan ka kororsadaa saaxiibkii cabdigoodna waxaa kule barnaamijkaaga waxaan ka kororsado waa mahadsan tahay n waa cabdigood waa kugu soo noqon doonaa waxaan rabaa inaan siiyo idaaja waa su-aashii ugu dambeysay laba su-aalood ayaan rabaa inaan ku weydiiyo ah toban sano kadib soomaaliga maanta aanu ku hadlayno isbeddel ma ku imaan doonaa sidee noqon doonaa tan labaadeen raba inaan ku weydiino waxa ay tahay sidee suugaantii hore ayadoon laga tegin dhallinyarada cusubna qeybtoodii la siinaya ay iskula saan qaadi karaan adoo soo koobaya waktigoo nagu yar
toban toban sano kadib see noqonaya anigu waxa mararka qaarkood baan waxaan idaacadaha ka maqlaa yacni qolyo oo hubara ayaa waxay yidhaahdeen af soomaaligu wuxuu halis ugu jiraa inuu baaba'o arrintaas iyada aniga waa igeli weydey wax badan bay igeli weyday sababto waxaa weeye af soomaaligu isaga oo aan lahayn dad aqoon leh oo reer magaalahoo haddii aan laku ron yahay isaga oo baadiya jooga oo ayuu intaasoo sano lagu soo hadlayay kuma yacni boqolaal sano wax sharac curtay oo nooga keenay maaha marka waxa weye wax nala ka qaadanayana maaha af soomaaligu waa jirahayaa hadduu rabo yuusan u jirin suugaan ahaan iyo af ahaanba sidii inagu yani da'daydu ay ku soo kortay oo da'dii hore yani anagoo tix raacayna ama raadkoodii ku joogna laakiin af soomaaligu inta dadka soomaalida ahay joogaan waa joogaya nala ka qaadan maayo waxaa kuu soo hartay suugaanta suugaanta hadda ayaan sheegay oo waxa weeye suugaanta horta ma aha oo keliya maansada ma aha waa badan tahay laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa xoogga saarayna waxaan u malayna inay maansada tahay iyadaana yani nalaku nalaku kuni jiray oo nala ku ammaani jiray marka waxa weeye toban sano kadib sidii ay ahayd ama aan naqiinay waa iska bedelaysaa dhalinyarada ayaa qaadanaysa inta iyada yani dadkaan da-da weyn oo odayaasha ah iyo toodii hore isaga raaxaysan doonaan heesihii hore iska dhegaysan doonaan qoladaana haddii ala ku horaya raabkooda iyo ayay yani waana dhaqankiibay wax kusoo kortay dhaqankii weeye macnaha ma oran kartid heesuhu dhaqankeenna maa heesuhu dhaqankeenna waa kusoo kordheen waa yihiin cid ka saari kartana lama arko laakiin gabayadii yani iyo suugaantii annagu aan naqiinay oo halqabsiga lahaydoo wuxuu yani waxa weeye gabay dheer waa la iska tirin karaa hees dheer waa la iska tirin karaa laakiin macnaa loo baahan yahay alcarab baa wuxuu yidhi inkastoo midhaha laga sinmo iyo madasha luuqdeeda murti baan ka reebaa hadhaa iyo anigu maahmaahe miisaan haddaan hadal lahayn waa micno la-aan gabay dheero waxaad arkaysaa shan boqol oo beyda oo hadda dhallinyaradu tiriso oo miisaankiisii oo hees inta badan ah gabay maahe oo hees ah laakiin aadan xafidi karin waxaa gabayga loo xafidaa waxa weye waa lagu dhegaa murtidiis ayaa lagu dhegaa markaasaad jeclaysanaysaa markaasaad ku dhegaysaa markaasaad iska xafidnaanaysaa weligaa xafidsanaanaysa tii baa meesha horta ka maqan marka waxaan leeyahay anigu af soomaaliya baaba ahaya iyo af soomaali baa tegaya maqaba laakiin af soomaali aan anagu u haysano qoladii hore inuu daciif yahay ayaa iman doona waa mahadsan tahay waxaan siinayaa gabagabadii cabdigood labadii su-aal oo aan saaxiibadaa weydiiyey walaal horta anigu ma qabo suugaan casri inay jirto suugaantuna dhaxal awoobay inoogu timi waa dhaqan ninkii yaqaano unbaana samayn karaa waxa ugu habooni waxay tahay toban sanadood kadib dee eeg prediction waxaynu samaynaynaa un waa mala awaal baynu samaynaynaa maahamaan awaal mala awaal baynu samaynaynaa haddaba anigu waxaan qabaa haddii aan maanta loo holan horta af soomaali dhintay ma jiro walaalo af soomaaliga halkiisii buu yaallaayo barashadii dadku ay baranayeen bay ka khafiifiyeen qaar yaqaanaa way jiraan laakiin intii aqoontooda ku yarayd baa farabadatay intii haddii ay maanta intan ay yaqaanaan damacsan yihiin intay ku adkaystaan inay maanse ka hadlaan horta aynu fahanna suugaanta ama maansada laga hadlayaa waa shuruuc iyo xeerar toddobaatan kun oo sanadood ka hor loo dhigay bay leedahay ninkii aan shuruucdeeda iyo xeerarkeeda garanaynin waxaanu ku hadlaa suugaan maaha maansana maaha ko ereyga abwaanka la yidhahdaa siduu u ufasilma ufasaqmay bay suugaanta ufasaqantay haa laakiin halkeedii way taalaa waxaan qabaa dhalinyaradan dambe in la baro ila wax walba berashay u baahan yihiin maaha inay gabayga baranayaan waa inay bartaan dhaqankooda iyo afkooda waa inay bartaan af lumayaa ma jiro suugaan lumaysaana ma jirto halkeedii bay taallaa nin aan suugaanyahan hayn inuu suugaanyahan isku tilmaamo way ka qurux badan tahay waa inay bulshadu qabataa waa inuu ninku marka uu maanto samaynayo xeerar jirtay dee ninka garyo lagu xidhi jiray bal hadda u fiirso markaa waxa aan qabaa aqoonteeda marka waa xasan baan ku raacsanahay ninku markuu aqeentooda u leeyahay buu sixi karaa samayna karaa waxaan marka anigu leeyahay toban sanadood kadib haddaan maanta laga sii digtoonaan haddaan maanta dhalinyaradii dawlad iyo shicibba haddii aan maanta loo samaynin rugo af soomaaliga lagu kantarooro oo lagu baro haddaan la samaynin iskuullo u gaara oo dhaqankii iyo edabkii iyo luqadii aan la samaynin haddii aan maanta laga digtoonaanin wixii dhici doonaa de kolley sidanun bay kasii liidanaysaa war waxa dilay imika waa adiga arkay toddobaatan kun oo heesood buu ninu tukanaya warqad soo qaato odhanaya waan samaynaya aqoontiisina dhaafi mayso jacayl baa dhegtayga booday
waa mahadsan aada umahadsantihiin dhammaantiin inaad barnaamijka nagala qayb gasheen guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan intaasaan kusoo gabagabeyneyna
yaad mahadsantahay walaal walaasiinaad baad umahadsan tahay
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa barnaamijka oonu toddobaadkan ku eegnay af soomaaliga iyo saamaynta ay suugaanta ku leedahay dhaqanka bulshada waxaa ka qayb galayay axmed faarax cali idaaja cabdi maxamed xuseen cabdi good iyo xasan dhuxul laab saalax tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo